بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله sala allahu calayh wasalam waxaan iska bilaabi doonaa insha allahu tacaala sidii caadada inoo ahayd su-aalaha dadweynaha kala duwan ay soo qorteen isla markaasi sheekheena sheekh cabdillahi xasan xaashi barbaraawi uu rabadaan kasta halkan inoogu soo gudbiyo dadku waxay jahli kaga sugan yihiin ee dantooda markaasi khusaysa isla markaa diinteenna runtii aada iyo aada markaa u taabanaysa ee sheekhu inoo waadixiyaa oo inoo bayaaniyaa ilaahay tabaaraka wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daree su-aalaha ayaynu si toosa isaga bilaabi doonaa walow su-aaluhu ay aada u tala badnaayeen oo aan jabcinanay su-aalaha ilaa xalay oon arurinay anigiyo macalimiin kamida macalimiinteenna masaajidka isla markaasi su-aalahaasi kolba si isu qaadan karayaan ee isku waafajinaya inta badanna su-aalo waxay ahaayeen su-aalo soo noqnoqonaya oo ramadaantii hore iyo meelo kala duwan sheekha lagu weydiiyey inta macquulka ah ee runtii aadkii aad oo munaafiqa ah walow ay wada macquul yihiin su-aalahaad soo qabteen aad baa ugu mahadsantihiine ayaynu insha allahu tacaala wax ka weydiin doonaa sheekha su-aasha koowaad ee sheekha aynu weydiinaynaa masaa-ilkani wuxuuna leeyahay sheekh ka waran buu yihi haddii aan ku dabaasho meelahan la sameeyey markii lagu dabaasho biyuhu markaasi ay ga galaan sanka iyo dhagaha soonkaygaasi wax ma yeelayaan biyaha sanka iyo dhagaha iga gelayaan afiidoona baarak allahu fiik
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala alih wasaxbih wasalama tasliima kaiira qofka soomani waa maydhan karaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo sooman waa maydhay weliba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u maydhay litabarud suu isu qaboojiyo biyo ayuu madaxa iskaga shubay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dabaashuse waa ka duwan tahay oo qofku haddii uu dabaasho waxay u badan tahay inay biyuhu ka galaan daloolada madaxa ku yaalla haddii markaa aanay biyo gelin qofka dalooladiisa oo jawfkiisa xagga maciidada caloosha iyo dhinacaasi aanay u gudbin ama dalqada soomku jabi maayo waayo wixii soomka jabinaayey ma dhicin haddii ay dhacdo qofku inuu dabaasho oo dabaashaas sababteeda ay dhagaha ama sanka ama afka ay biyo ka galaan oo biyahaasi dabeetana ay jawfkiisa gaadhaan walaba marka horeba yaanu u qastiin biyahaasi inay galaane soomkiisa uu jabaya waayo wuxuu sameeyey wax si xoog badan sabab ugu noqon kara wixii soomka jebinaya inuu galo calooshiisa inuu gaadho nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi sida abu daawuud wariyey isagoo la hadlayo qofka muslimka ah wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'ima ku xeel dheero usan daarsiga inaad sooman tahay mooyaane haddaad sooman tahay ku xeel dheeraanin ahlulcilmiguna waxay dhaha markay xadiidkaa sharaxayaan qofku isagoo sooman hadduu khilaafo amarkaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo sandaarsiga ama luqluqashada uu ku xeel dheeraado oo sidaana ay biyo ugu baxsadaan soomku wuu ka jabayaa markaa qofka dabaashayna waxaynu ogsoonnahay qofka ku xeel dheeraaday sandaarsiga waa la mid haddii aanu kasii daraynba marka haddii biyo ay galaan sankiisa ama afkiisa oo xagga joofka ay u dhaadhacaan soomku wuu ka jabaya wallahu aclam
jaza allahu khayr aljaza aada iyo aada umaadsanyahay sheekhu su-aasha labaad ee saa'ilka inu soo weydiiyey wuxuu leeyahay haddii bil ramadaan ay gabadhaydi qasabtay isla markaasi jimaacu dhacay kafaara gud kafaara ma laygu leeyahy buuri markaasi sheekh xafiidana baarak allahu fiik
ikraaha waxaa la idhaahdo ama dirqiga ama sandullayntu shuruud adag buu leeyahay oo qof waloo la yidhi waxaa samee haddaad same weydan waxaasaan kugu samaynaynaa qof mukrah oo khasban xagga axkaamta noqon maayo ikraaha shuruuddiisa waxaa ka mid ah cadamu alqudra cala alimtinaac qofku waxaan la leeyahay samee inaanu diidi karin haddii qofku wixii uu diidi karo waxaa la eegayaa waxaa loogu hanjabayaa muxuu yahay haddii waxaa loogu hanjabayaa uu yahay wax uu taxamuli karo qofku sida in lagu uhi kelmad baa lagugu odhanayaa ama wax yar baa lagugu dhufanaya ama waktigaa yar baa lagu xidhayaa qofku mukrah noqon maayo gabadhina way adag tahay inay ninkeeda khasabto oo ikraah ay ku samayso shuruuddiisi waxa weeyaan dhamaystir dhammaystirtay haddii marka arrintu xaddul ikraah ay gaadhay oo tusaalahaan ay ugu hanjabtay waxaanu taxamuli karin inay ku samaynaysa hadduu ficilkaa samayn waayo waxaana aanu iska difaaci karin walow difaacuga kuba yimaado inuu cararo oo uu baxsadee markaasaa la odhan karaa waa mukrah laakiin haddii uu iska celin karaayo ama waxaanay ugu hanjabtayba uu yahay walow yaanu iskaba celin karine wax uu taxamuli karo uu qaadi karo wax weyn oo dhib weyn u geysanaya aanu ahayn markaa mukrah noqon maayo marka xaaladduna taas ayaa xukunku uu ku xidhan yahay haddii xaddul ikraah aada gaadhay oo gabadhaasi ay kuugu hanjabtay waxaana taxamuli karin sida dil ama dhibaatooyinka kale waaweyne culus inaad iska difaacdaana aanay suurtagal ku ahayn walow aad kaba carartidbe markaa mukrah baad noqonaysaa wax kafaarana laguguma laha laakiin haddii aad iska difaaci karaysay amaba se aanad iska difaaci karine waxay kuugu hanjabaysa uu yahay wax aad taxamuli karto sida ula yaro ay kugu dhufato oo kale ama inay ku tidhaa raashinkii kuu karin maayo haddaanad sidaasi yeelin iyo waxyaabaha la midka ah marka mukrah maad ahayn waxaad noqonaysaa qof u badheedhay arrinkaa weyne soomka jabiya kafaaraduna ay ka dhalanayso kafaaradiina waa lagugu yeelanaya wallahu aclam
waayahay aada iyo aada umahadsanyahay sheekhu weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkeeni su-aalaha sheekh saaxiibkani waxaynu leeyahay qofku haddii uu musaafir ahaa dabeetana uu soo galo magaaladiisii ama waddankiisii meeshii uu ka tegey isla markaasi maalintii qeyb ka mid ay u harsan tahay miyuu sii cunayaayoo wuxuu kusii jirayaa markii intii aan markii uu musaafirka ahaa siduu ahaa buu iska cunayaa mise wuu markaasi afaysanayaayo soonkiisii soonku sii wadaya markaasi afiduna baaraka allahu fiik
qofka musaafirkaa waxa uu ka mid yahay dadka loo rukseeyey inay soomka iska daayaan oo maalinta rabadaan ayaa furaan ama safarkoodu ha dheeraado ama ha gaabnaado safar dhibla ha noqdo ama safar raaxa ha noqdo ilaahay baa ku yihi fi lqur'aani alkariim waman kaana minkum mariida aw calaa safarin faciddat min ayaamin ukhra qofkii xanuunsanaya ama safar ku jira fa aftara oo afura inuu afuro waa loo ogolaya weyaan macnuhu faciddatun min ayaamin ukhra maalmo kale oo qallaa ayaa lagu leeyahay mar hadduu arrinku sidaa yahay qofkii isagoo musaafira afuray dabeetana beledkiisii soo galay oo muqiim isu bedelay iyadoo maalintii weli aanay dhammaan maalinta inta ka hadhay ila sooma jiro waabuu afursanaaye imsaak miyuu samaynayaa oo uu ka istaagayaa in waxyaabihii soomka burinayay mise sidii markii horeba uu cunay ayuu isaga cuni karaa sida saxdii waxay tahay wallahu aclam ee sawaabka ahi in uu iska cuni kara wax markuu beledkii soo galo mar haddii isagoo markaa afuran cudurdaarka safarka awgii u afurayna beledkiisa u soo galay waana sida saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim ay ka fahmeen aayaadka qur-aanka iyo axaadiida nebiga calayhi salaatu wasalaam wa qaala cabdullaahi bnu mascuud fi ma rawaahu lbukhaari man akala fii awali nahaar falyakul fii aakhirihi qofka maalinta gelinkeedii hore wax cunay arrinkaasina uu ka dhashay ruksadu xagga shareecada ka haysto iyo cudurdaar keenay aakhirkeedana ha iska cuno walow haddii cudurdaarka waxa weyaan uu suulo mar haddaanu soom jirin sabab iyo xikmadu u joojiyo cunistu iyo cabistu ma jirto wallahu aclam
waayahay aada iyo aada umaadsanyi sheekhu sida wacalay wanaagsan nooga saahib jaahil saaray su-aashaas aynu weydiinay su-aasha kale saaidkani wuxuu leeyahay sheekh qofku qofka soomani eedaanka idaacadaha waddankiisa ma ku afuri karaa se masaajid iga fog haddii eedaankiisa aan maqlo ma ku afuraya buu leeyahay afiiduna baaraka allahu fiik
aadaanku ama idaacad ha ka baxo ama masaajid ha ka baxo waxaa suxuurta lagu joojin karaa laguna afuri karaa إda kaana الmؤdinu yltazimu bالtawqiiti الsharci haddii muؤdinku uu yahay mid waktiga cibaadadaasi loo yeelay ee sharciga ilaalinaya oo eegaya calaamadaha muuqda ee shareecadu ay u yeeshay cibaadada bilowgeeda iyo dhammaadkeeda marka ay noqoto xagga subxii waaga eegaya markay noqoto xagga maqribkana eegaya qoraxdii inay dhacday taa ku dhisaya laakiin muadinka aan eegahayn calaamadahaasi waktigan aan saa u ilaalinahayn saacadaha aynu ognahay xataa inay iskhilaafsan yihiin mararka qaarkood mararka qaarkoodna ay muuqato tawqiidkii sharciga ahaa oo waaga berigiisa iyo qoraxda dhicitaankeeda inay khilaafsan yihin ay baalmarsan yihiin uun ictimaadaya kaa la yskuma hadlayn karo oo lama ictimaadi karo aadaankiisa arrintaasina maanta way muuqataa wadankeenna way aada iyo aad bay uga muuqataa waana arrin dawo iyo cilaaj u baahan shalay bay ahayd masaajidkan ayaan imi shalay salaaddii subax markaa salaadda markii la gelaayay ayaan u baahday weyse oo halkaasaan u baxay masaajidkan wuu aqiimayey masaajid kale waxaan maqlaya inu naga fogeenoo eedaamaya waaxid yuadin waaxid yuqiim ayuhumaa cala asax waa laba muadin midna wuu eedaamaya midna wuu aqiimaya qofkii suxuurinaya labada keebuu raacaya haddii muadiniintu calaamadaha ilaahay subxaana watacaala cibaadada uu u yeelay ee culimo iyo caamaba la fahmi karo ay eegan lahaayeen arrinka noocaasi imuu dhaceen laakiin khalkhalkiyo khilaafka noocaasa waxaa keenaya saacadaha keenaya saacaduhuna khalkhal badan bay keeneen mararka qaarkoodna tawqiidka sharciga way khilaafaan sheekh ibnu cuthaymiin raximah llahu tacaala wuu sheegay in mararka qaarkood markuu isu eegay saacaddu wakhtiga ay sheegayso iyo calaamadda ilaahayna yidhi eegta wakhtiga ay sheegayso in labaatan daqiiqoo kale ay udhexeeyeen oo wakhti aada iyo aada u fara badan magaaladeennan gudaheeda sida bacdulikhwa hiqaat ay sheegeen masaajidada qaarkood baa jira oo la eegay dadka joogaa si fiican ay u eegeen calaamadahaas walihaada toban daqiiqo ayaa aadaanka subax ay ka dambeeyaan masaajidada kale marka calaamadaha si muuqda een hawshaba lahayn in la eego iyaga laga duulo wey saacadahan masaajidada ka laalaadaa iyagaaba iskhilaafsanba laba masjid baad arkaysaa saacadood aan isku mid ahayn mararka qaarkoodna iyagayla wax bani aadam soo sameeyeene oo falak iyo wax noocaasa ku dhisane mararka qaarkoodna calaamadii saxdaa sharciga oy khilaafsanyihin almuhim muadinka aada og tahay inuu tawqiidka sharciga ilaalinaayo waad ku afuri kartaa suxuurtana waad ku joojinaysaa laakiin kaad og tahay inaanu arrinkaa ilaalinahayn ha isku hadlaynayna adigu calaamadaha sharciga eega wallahu aclam
waayahay aad iyo aad umaadsan yahi sheekhu su-aashani sheekh waxayna odhanaysaa caruurta aan qaadhin caruurta aan qaan gaadhin ma lagu garaacayaa soonka sida salaadaba loogu garaaco inuu marka uu toban jir gaaro afiidunaa baaraka allahu fiik
arrinka markaa ku saabsan ubadka aan qaangaadhin iyo soomka ilmuhu hadduu yahay mid aan garaadsan soom iyo salaad la amri maayo laguna garaaci maayo marka uu garaadsado salaada xadiidka nebigaa tilmaamay in la faraya muruu awlaadakum bisalaati wamabnaau sabcin toban jir marka uu gaadhana salaad la-aanta waa lagu garaacaya idribuuhum calayha wahum abnaau cashrin toban jir markay gaadhaanna salaad la-aanta ku garaaca jumhuuru ahlilcilmi ahlucilmiga badankoodu qaasuu alsawma cala asalaa soomka waxay uga qiyaas qaateen salaadda waxay dhan ilmuhu markuu garaadsado hadduu yahay mid soomka xamili karo iska xejin kara waa la farayaa qadiyaddase garaaca ku saabsan garaacu waa waa nooc min alcuquuba culimadu taadiibba ha ku magacaabaane qiyaaskuna ma galo arrimaha noocaasa marka laa yuqaasu alsawmu cala asalaati fii masalati darb soomka looga qiyaas qaadan maayo salaada masalada ku saabsan garaacista toban jir markuu gaadho soom la-aanta lagu garaacayo wallahu aclam
waayahay aada iyo aada umaadsanyahi sheekhu sheekh saifna waxa uu leeyahay adeerkay oo xanuunsanaya muddana xanuunsanayay islamarkaasi xanuunkiisaas uu yahay xanuun la rajaynayo inu ka bogsado maxaa uu samaynayaa afiduna baaraka allahu fiik
haddii waxa weeyaan uu xanuunsanayo oo xanuunkaa daraaddii aanu uba soomi karinba uu ka baqanayo soomka inuu ku dhinto ama xubnaha qaar inuu ku waayo ama manfacadooda ama xanuunku inuu kusii kordho ama bogsashadu dib inay u dhacdo wuxuu ka mid yahay dadka loo ruqseeyey inay afuraan faman kaana minkum mariidan aw calaa safar faciddatun min ayaamin ukhra mararka qaarkoodna afuritaanku waajib uu ku noqon karaa haddii soomka ay ka dhalanayso inuu halaagsamo qofka looma ogolo naftiisa inuu dilo allah baa subxaana watacala yihi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima naftiina ha dilina ilaahay waa mid idin naxariisto raxmadiisu ay tahay raxma waasila ilaykum raxmad idin soo gaadha marka wuu afurayaa mar haddii xanuunkiisu yahay sida la sheegay xanuun la rajeynaya in laga bogsadana fa caleyhi alqada qalla ayaa lagu leeyahay sida aayadda qur-aanka ay tilmaantay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhra goorma ayuu qallaynayaa wuxuu qallaynayaa marka uu xanuunkaasi ka bogsado haddii rabadaantii kale weli aan soo gaadhin uu ka bogsado rabadaanta kale inta aanay soo gaadhin waa inuu qalleeyo iyadoo suurtagal ay u ahayd rabadaanta kale oo aan soo gaadhin inuu qalleeyaa iyadoo suurtagal ay u ahayd hadduu qallihii dib u dhigo rabadaantii kale ay ku soo gaadho rabadaanta kaluu soomayaa kadibna qallihii baa lagu leeyay weliba fidyana uu raacinaya qadaaun wa fidya ayaa ku waajibaya wallahu aclam
aada iyo aad umaadsanyiin sheekhu sheekh sayalkani wuxuu leeyahay salaada taraawiixda ma loo tukan karaa afar afar iyo markaasi lix iyo sideed ma loo tukan karaa waxaa kan raacinaa insha allah su-aasha su-aal kutacaluqaadka taraawiixda marka la ducaynayo imaamku uu ducaynayo khaasatan witrida marka uu ducaynayo dadkuna aamiin ay leeyihiin marka uu sheekhu ammaanta ilaahay subxaana watacaala uu marayo iyo asmaada ilaahay tabaaraka watacaala dadku aamiin ma odhanayaan afiiduna baaraka allahu fiik
salaatu leyl sida ay ku fadliga badan tahay haddii ay u dhacdana sixadeeda la ysku waafaqsay waa in loo tukado laba laba ragcadood nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi kamaa fi lbukhaari wa muslim salaatu leyli mathna mathna salaatu leylku waa laba ragcadood kadibna laba ragcadood salaamo naqsi baa udhexeeya salaadan taraawiixduna waa salaatuleylun salaatuleyl rabadaan la tukanaayo magacan goonidaana waxaa loogu bixiyey nasashada loo dhaxaysiiyo ragcadaheeda markaa afar la tukado la yaro nasto waana magac markaa fuqahadu ay u bixiyeen maaha magac kitaabka iyo sunnaha kusoo arooray magacii salaatuleyl ayuunbay shareecada dhexdeeda ay ku leedahay haddii afar afar laysu raaciyo oo afar marka la tukado la salaamo naqsado ama lix la israaciyo waa maxalu khilaafin bayna alculamaa waa mid ahlucilmigu isku khilaafsan yihiin shaaficiyadoo kale waxa ay qabaan haddii qofku sidaa uu yeelo salaadaasi inay ka buraysaba oo maxay uga buraysaa waa salaaduu u tukaday qaabaanuu nebigu calayh salaatu wasalaam u tukan nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kamaa fii muslim min xadiidi caaisha man camila camala laysa caleyh amruna fahuwa rad qofka sameeye camal aan shareecada waafaqsanayn waa lagu celinayaa oo laga aqbali maayo ahlucilmiga qaarkood waa baneeyeen in afar la israaciyo oo hal salaama lagu tukado hal salaama naqsi waxaanay daliishadeen xadiidu caaisha radi allahu canha fi saxiixayn caaisha waxay ka warantay salaadii nebiga calayh salaatu wasalaam habeenkii uu tukaday waxaa tihi fasallaa arbacan laa tasأal can xusnihina wa tuulihina uma sallaa arbacan falaa tasal can xusnihina wa tuulihina rasuulku afar ragcadood buu tukaday oo la yaab le xagga dhararka iyo iyo wanaagga uma afartaa dabadood afar kaluu tukaday oo iyagana xagga dhararka iyo wanaagga marka la eego la yaab leh aada iyo aada u heer sareeya marka waxay idhaahdeen afarta hor iyo afarta dambe uma la ysugu cadfay taasina waxay daliil u tahay inay kala dambeeyeen umadu waa xarfu cadfin waxay faaidysaa tartiib iyo taraakhi bay faa'idaysaa in labadaa shay saa loo sheegay ay u kala horeeyeen isla markaa ay kala dembeeyeen oo aanay isku dheganayn culimada markaa yidhi afar ragcadood hal mar laysma raacin karo xadiidkan waa ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen umada waxaa keenay caaisha radi allahu canha umadan waxa weeyaan ay u dhaxaysiisay waxaa keenay ma aha inay afarta hore iyo afarta afarta hore inay wada socdeen afar dambena inay wada socdeen salaada nebigu labalabunbaa ahayd salaatu leyli mathna mathna laakiin afartoon iyo afar toddoba maxay uma isugu calafto uma ay ugu dhexaysiisa waa nasashada udhexaysay oo labuu tukaday nebigu calayh isalaatu wasalaam wuu salaamo naqsaday haddana labuu tukaday wuu salaamo naqsaday markaasi ayuu nastay oo markiiba labadii ku xigay afartaa hore ma bilaabin marka nasashada udhexaysay baa keentay inay umadaa tartiibta iyo kala dambeynta faa'iideynaysaa udhexaysiiso maadaama arrinku sidaasi uu yahay qofka muslimka ahi waa inuu sameeyo warac xagga cibaadaadka oo sida uu isleeyahay cibaadada waa lagaaga aqbalayaa ee bilaa khilaafka cibaadadiisu inay u dhacdo ayaa fiican qaacidaanay sheegaan culimmadu waraca ka duulaysa iyo xadiidu nucmaan ibnu bashiir radia allahu canhu wa kadalika xadiidu xasan bni cali dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka qaacidadaas oo ah alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun khilaafka in laga baxaa oo siaan layskuba khilaafsanayn la qaataa waa shay sunnaa weeye markaa khilaafka qofku inuu salaadiisa ka daayaa fiican a'imaduna dadka salaadooda ay ka daayaanoo salaada taraawiixda iyo tahajudkaba laba laba ragcadoodun laga dhigo oo laba marka la tukadaba la salaamo naqsado qofka afar isku xidhana ma odhan karna salaadiisu waa baatil waayo xadiidka caaisha daahirkiisa waxa weeye in afarta horena isku xidhnaayeen afar dambena ay isku xidhnaayeen wallahu aclam
su-aasha kale tii witriga kusaabsaneed bay ahayd waxa uu leeyahay ilkaasi markaasi salaada markaasi witrida ducada qofku magacina ilaahay subxaana watacaala iyo ammaanta ilaahay tabaaraka watacaala dadku aamiin ma odhanayaan
qofka imaamka ku daba tukanaya ducada qunuutulwitri aamiin buu odhanaya dhammaanteedba inta su-aasha ah iyo inta ammaanta mana jiro daliil odhanaya inta su-aashaana aamiin ha la yidhaahdo inta kalena waa subxaana allah iyo erayo ammaana ama nasihitaana ha laga daba yidhaahdo inta ammaantaa lafteedu waa duco inta ammaantaa lafteedu waa duco ducadu maaha un su-aasha tooska ah qofka ilaahay ammaanay subxaana watacaala ee ku ammaanay biasmaaءi اlxusna wa sifaatihi اlculaa faqad dacaahu wain lam yas'alu ilaahay wuu bariyey walow yaanu su-aal toosaba ku wajihina waxaa taa u daliila nabigeenu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi kama fii muslim khayru ducaa'i ducaau ywmi carafa wa afضal ma qultu ana wالnabiyuuna qablii laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir wuxuu tilmaamay nebigu laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir inay duco tahay waxaanad arkaysaa wax su-aalah iyo qofku wuxuu ilaahay weydiisanaya kuma jiro luqada carbeed lafteeda marka la eego gabayadooda waa ku soo aroortay in ammaantu ay duco tahay ama baryo ay tahay cid haddaad ammaanto khalaas waxbaad weydiisatay oo ina alkariima idaa anayta calayhi acطaaka wain lam tas'alu waa ka deeqsiga ah khayrkiisu uu badan yihin markaad ammaanto xataa haddaanad waxba weydiisan wuu iska garanayaayo wuu kuu garanayaayo waxbuu ku siinaya marka aamiinun baa la odhanayaa inta su-aasha ah iyo inta ammaanta ilaah iyo nasihitaankiisa ah wallahu aclam
jaza allahu khayra aljaza hadi aad noo mahadsan sheekhu waxa weeyaan su-aashan waxayna leedahay waxay noo soo qotay mid ka mid a walaalaheena dumarka ah waxay leedahay waxaa leeyahay suuxdin marka aan suuxo suuxdinta xanuunkaa suuxdinta marka ugu dhaco soonkaygii ma burayaa afyaduna baaraka allahu fiik
nasal allaha subxaana wa tacaala laha alcaafiyata wاshifa walijamiic اlmuslimiina wاlmuslimaat ilahay baynu weydiinaynaa caafimaad iyo xanuunka rabbi subxana watacaala inuu ka dulqaado asarcu ah suuxdinta waxa loo yaqaano qofka waxay gelisaa haybuuba miir doorsoon qof kooma gale buu qofku noqdaa ahlucilmiguna markay ka hadlayaan qofka miir doorsoomay soomkiisa waxay u kala qaadaan laba qaybood qeybta koowaad waxa ay tahay an yakuuna aw an takuuna alghaybuubatu aw an yakuuna aliqmaau mubiqan lijamiici nahaar in maalinta oo dhan qofku u miir doorsoonaa qofkani soom buu niyeystay habeennimadii waagii oo aan baryin ayuu miir doorsoomay miir doorsoonka sababtiisa ama suuxdin ha noqoto ama wax kale ha noqoto miir doorsoonkaasu ku jiray ilaa gabalkuu dhacay qofka noocaasa maalinkaas soomkeedu uma jiro qalle ayaana laga rabaa waxaana arrintaasi ay u daliishadaan ilaahay subxaana wa tacaala xadiidulqudsiga wuxuu ku yidhi markuu qofka sooman ka hadlaya uu ammaanayey yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli wixii cuni lahaye wuxuu cabbi lahaye shahwadiisii daraaddii buu uga tegey ta uu saa'im ku noqday uu ku ammaanan yahayna waa taas markaa qofkan miir doorsoonaana lam yadac طacaamahu wa sharaabah wa shahwatahu min ajli اllah wuxuu cuni lahaa iyo wuxuu cabbi lahaa iyo shahwadiisii ilaahay daraaddii buu uga tegay qof la odhan kara maaha xaaladda labaad waxay tahay in qofku maalinkii wax ka mida uu ahaa mid miirkiisa uu joogo ama xagga hore ha noqoto ama xagga dambe ha noqoto wa in qalla hada alwaqtu waktigaa uu miirkiisu joogay haba yaraado inta badan kooma mid ku jiray ha noqdo fa hada yasixu siyaamuhu qofkaas soomkiisu waa ansaxayaa wax qallaana laguma laha wallahu aclam
waayahay aada iyo aada buu mahadsan yahay sheekhu weli waxaynu ku dhex jirnaa axkaamta soonka su-aalaha ku tacaluqa su-aasha u dambaysa ee axkaamta soonka ku tacaluqa saa-il baa wuxuu leeyahay haddii aan riyoodo isla markaas aan ixtiraamo oo markaa ay biyaga yimaadaan miyaa markaasi soonkaygii burayaa walow su-aashan horan inoo soo martay afiidoona baarak allahu fiik
ixtilaamku ka mid maaha waxyaabaha soomka buriya ee fasahaadiya wahada biijmaaci اlculamaa marka maydhasha ayuunbaa qofka ku waajibaysa si uu salaadiisii ugu dahaaro qaato laakiin soomkiisu waxba noqon maayo mar haddii biyuhu ay kaga yimaadeen hurdo dhexdeed wallahu aclam
waay aada iyo aad u mahadsan yahay waxaynu u gelanaa su-aalaha kale ee idaafiga ah ee ka baxsan axkaamta soonka sheekh saa-ilkani waxayna leeyahay waa su-aal dhowr jeerna kusoo noqoqotay oo runtii dhowr qof soo kala qorqoreen ariga magaalada buuli lagu dhaqdo haddii arigaasi ay magaalada lagu sii daayo cid yeelataana ay yeelan weydo cid yeelatana la waayo arigaa sida ugaa dhoo kale ma loo isticmaali karaa buu yidhi oo ma ugaarsan karaa afiiduna baarak allahu fiik
waay adaaba sheegay adhiga inay cid leedahay marka mar hadduu yahay adhi ay dad leeyihiin ugaadh maaha adhiga magaalada dhex jooga ugaadh maaha xoolaha ay dad leeyihiin ama xoolaha dadka ayaad ayaad ugaadhsanaysaa culimaduna wax taasoo kale shabaha waa sheegaan oo fii kutub alqawaacid alfiqiya ayaan ku arkay waxay marka ay ka hadlayaan qadiyadda ku saabsan ida اkhtalata alxalaalu biاlxaraam haddii xalaal iyo xaaraam ay isku dhex darsamaan ayaa waxay yidhaahdaan xamaamka magaalada jooga shimbiraha aynu naqaano haddii ay dhex galaan xamaam mamluuka tusaalahaan ninka boqorkaabaa leh ama qof kalaaba leh xamaamkaasi ma la ugaadhsan karaa marka waxay u kala qaadaan inuu badan yahay iyo inuu yar yahay xamaamka tusaaleahaan magaalada jooga haddii aada uu fara badan yahay ugaadhsigiisa looga tegi maayo bay yidhaahdaan in xamaam cidi ay leedahay uu dhex galay xamaamkuna dee lama kala sooci karo ka mamluugaay ka kale inta badan haddiise waxa weeyaan uu yar yahay markaa waa la yska daynayaa oo xamaamkaasoo dhan lama ugaadhsanayo waayo waxaa dhici karta dee inuu noqdo kii ay cidigoonni u lahayd oo xoolada dee qof ugaadhsada uu noqdo waa xamaamkii dee isku khaldamayay bay saas yidhahdeen laakiin xoolahan magaalada joogaa caadada iyo curfiga haddii la eegiyo dadku se u yaqaaniin ugaadh inaanay ahayn waa la garanaya qofkuma ugaadhsan karo qofka markaa helaana ee qabtaana wuxuu noqonayaa dee qof baadi qabtay marka baadi dee axkaamteed ayuunbay yeelanayaan qofkii lahaa haddii la garanayana dee qofkii lahaa baa loo geynayaa haddii kalena axkaamtii baadida ayay xoolahaas yeelanayaan wallahu aclam
waayahay aadayaad u mahadsanya sheekhu sheekh saifni wuxuu leeyahay gabadha ad qabto gabadha ay ridaaca yihiin ma xaaraan bay kaa noqonaysaa afiiduna baaraka allah fiik
nacam waa xaaskaaga walaasheed walaalnimadu nasabna way ku sugnaataa radaacna way ku sugnaataa nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi yaxrum min aradaac maa yaxrum min anasab waxaa radaaca sababtii u xaaraantimooba waxaa nasab sababtii u xaaraantimooba wakadalika sida saxiixa jumhuur lculamaa ay ku tegeen sahaaraduna waa la mid oo radaaca markaa xagga sahaarada iyo xagga xididnimada ka yimi isaguna kaa xagga nas nasabka oo kale u yimi waa la xukum isaguna marka xaaskaaga walaasheed weeye xaaskaaga walaasheed say xaaraan kaaga tahay intaad walaasheed wada joogtaane xaask xaaskaaga ay tahay ayay taasina xaaraan kaaga tahay wallahu aclam
waayahay aad iyo aad umahadsanyay sheekhu sheekh waxa uu leeyahay saaiilkani xafiis waxaan ka shaqeeyaa xafiisyada dowladda ah isla markaasi shaqo badan ee xafiiskaasi kama jirto waqtiyada qaar bay shaqo ka jirtaa markastoo ay bishu dhammaatana waxa aan toos uga xaadiraa mushaharkaygii billaha ahaa mushaharka aan ka qaadanayo muxuu noqonayaa maxalaal ku noqonayaa mise xaaraan afiiduna baaraka allahu fiik
qofka dowlad u shaqaynaya xafiis dowladood ka shaqaynaya waktiga shaqada loo qoondeeyey waa inuu joogo xafiiska ama shaqa markaa ka socoto ama yaanay ka soconin waayo waktigiisaasi waa wakti uu kireeye wey ajara wakta waktigiisaa u kireey mushaharka uu qaadan doono u xaadiraya bishu markay dhammaato ayaanu ku kireeyey qofka madaxdaa laftiisu xaq uma laha inuu yidhaahdo marmar meesha iska soo yaro maro shaqana kama jirtee mushaharka marka bishu ay dhammaato usoo xaadiroo qaado waayo xoolahan u bixinaya xoolo isagu uu leeyahy maaha haddii xoolihiisi ay yihiin ha sidaa waa ka yeeli karaa laakiin tasarufuhu ligayrihi qofka madaxdii cid kale ayuu u tasarufayaa hawshan iyo maamulkan u hayaa ciddaasina waa bulshadan ilaahay subxana wa tacaala madaxda uga dhigay waman kaana tasarufuhu ligayrihi fatasarufuhu manuuطu bilmaslaxa laa bitashahi qofka tasarufkiisa iyo maamulkiisa iyo hawshiisu ay tahay mid cid kale uu qabanayo oo aan tiisa aanay ahayn tasarufkiisu maslaxadu ku xidhaye ummaddaas sida ay maslaxadiiyo danta ugu jirto maaha isaga dookhiisa iyo doonistiisu sida ay tahay idaa kaana alinsaanu yatasarafu linafsihi fatasarafuhu manuuطu bitashahi fii xuduudi sharc haddii qofku uu id naftiisa u tasarufayo isagaa wax iibsanaya isagaa wax iibinaya sida dookhiisa iyo sida dantiisu ay tahay buu doorashadiisu tahay buu yeeli karaa shardi waxaa un xuduuddii shareecada iyo xayndaabkeeda inaanu ka bixin ficilkiisu aanu khilaafin sharciga haddii markaa qofkan uu yahay qof loo baahan yahay oo shaqadii ummaddu ay u baahan tahay waa in la yidhaahdo shaqada kaale oo meeshii shaqadu ka socotay joog waxaa dhici karta in badanna way dhacda xafiisyada dowladdaa tegaysaa qofkii shaqadaa qaabilsanaa maba joogaba sidaa inuu ku tegay baa laga yaaba sui shaqo badan ma jirta iska tag deetana dadka xafiiska ay kusoo lugo-aan marka haddaanay shaqa jirin waxaa laga in yar kadib inay shaqa ay soo dhacdo dadkii xafiiskan xidhiidhka la lahaa ee hawlo ay kaga xidhnaayeen inay yimaadaan haddaanay meesha shaqaba ka jirinna ama qofkani intii looga baahnaa dheeraad uu ka yahayna waa in la yidhaahdo shaqo xoro doono qofka dhulka ilaahay u shaqo tag ummaddana lacagteeda loo hayo ile ummadday ka dhexaysaae oo ummadda markaa wax manfaco iyo maslaxo guud u ah maalkaasi waa in lagu bixiyo laakiin xoolihii ummadda ka dhaxeeyey qof aanay ummadda dani ugu jirin dan guud aanay ugu jirin in la siiyo in layska siiyo ladha gurigaaga iska fadhi mushaharkuna uu kuu soconayaa wax saxa maaha wallahu aclam
waayahay aada iyo aada umahadsanyay sheekhu allaha barakeeyo waay su-aashan sheekh waxay noodhanaysaa waxaa inoo soo baray ganacsatada xaafadeeda mid ka mid a waxau leeyahay sekada ma siin karaa shaqaalaha meheradeeda ka shaqeeya iyo qaraabadeeda kuweysixiga sekada ma siin karaa buu leeyahay afiduna baaraka allahu fiik
qaraabadaada laba xaaladood ayaad siin kartaa sekada maalkaaga ama sekada jidhkaaga aad ka bixinayso a zakaat lfitr xaaladda koowaad waxay tahay waa haddaanay ka mid ahayn dadka masaariiftooda ay kugu waajibtay xaaladda waad siin kartaa xaaladda labaad aad siin kartaa waxay tahay waxay ka mid yihiin dadkii masruufkoodu adiga uu kugu waajibay laakiin sakada u siin maysid faqiirnimo miskiinnimo bismi lfaqiiri walmiskiin ku siin maysid magacyadii kalead ku siinaysaa sida deyn baa lagu leeyahy tusaale ahaan qofkan masaariiftiisi way kugu waajibtay waa xaaskaagii tusaale ahaan masaariifteedii adaa lagaa rabaa laakiin deynta iyada lagu leeyahe masaariif umay geline wax kale u gashay waajib adiga kuguma aha inaad ka bixiso ixsaan iyo macruuf iyo tabaruc bay noqonaysaa haddaad ka bixiso marka zakadii deynta waad kaga bixin karta ida kaanat min alghaarimiin hadday khaarimiintii waxa weyaan ay ka mid tahay ama safar oo kale qofku uu ugu baahan yahay amaba se waxa weeyaan inuu naftiisii xoreeyo oo kale qof qaraabadaadii mukaatab uu yahay marka labadaa xaalood baa qaraabada sekada la siin karaa labadaa xaalood wixii ka soo hadha sekada lama siin karo oo qofku hadduu ka mid yahay qaraabadaada masaariiftoodu ay kugu waajibtay masaariif ahaanna aada sekadii u siinayso ma bannaano taas waxaanay u bannaanayn waajib baad waajib ku gudubtay waajibkii masaariifta ayaa waajibkii sekada aad ku gudubtay waxaanad xaqiiqatan noqonaysaa qof sekadiisii isagu dib u isticmaalay oo sekadii kugu waajibtay aada bixin lahayd ma xaggaad ku bixisa dee biilkii kugu waajibunbaad iskaga bixisa markaa sekada adigaba kumay dhaafin adigunbaa sekadaadii ka faa'idaystay bay noqonaysaa sekadana dad kalaa leh oo inay ka faa'idaystaan ilaahay subxana wa tacaala uu xukumay ta ku saabsan shaqaalaha qofku shaqaalihii sekada ma siin karaa shaqaalanimo laguma siin karo shaqaalanimo magaca shaqaalanimo xataa markan ay tirinayaan alaabtii ay xisaabinayaan si loo ogaado sekada ku waajibtay waayo tirinta iyo xisaabintaasi shaqadoodii horeba ay u hayeen mushaharka ay ku qaadanayeen bay ka mid tahay dheeraadkama aha caamiliinta ilaahay uu sheegay markuu tirinayay dadka sekada la siinaya yuhi walcaamiliina calayhana looma jeedo shaqaalahan qofka sekada bixinaya u shaqeeya waxaa loo jeedaa shaqaalaha dowladdu ay dirtay ee u dirtay inay sekadii soo ururiyaan ama inay xisaabiyaan wax sekada ku saabsan inay ka shaqeeyaan shaqaalahaagu haddii ay yihiin fuqaro ama masaakiin almuhim dadkii almustaxiqiina lizaka dadkii zakada in la siiyo mutaystay haddii ay yihiin sida dadkaa kaleba aad u siinayso waad u siin kartaa laakiin arrinta noocaasi waxay u baahan tahay go-aan niyo adag la jihaad nafeed bay u baahan tahay oo haddaad u siinayso shaqada ha kordhiyaan ama yaanay kaa tegin oo niyadaadu ay sidaasi tahay ama sekadii aada siisayba taa ay dhalayso yaanaad adigu niyeysanin amaanad iyaga u sheeginoo shardi baanad uga dhigine de waxay noqonaysaa inaad sekadaadii sekadaadii inaad adigu dib ugu intifaacda bay noqonaysaa markaa qofkii sidaa samayn karaaya ee niyadiisa inaba aanay kusoo dhac ahayn nimankani shaqada nimankan fuqarada masaakiinta ku shaqaynaya shaqada ha kordhiyaan ama yaanay kaa tegin qofkii sidaasi niyadiisa iyo qalbigiisa ku ilaalin kara shaqaalihiisana arrinta noocaasi aanay ku yeelanahayn raadkaasi aynu sheegnay wuu siin karaa taasina aniga kolle aada iyo aad bay ayay iila adag tahay si uunbaa dadka markaa ganacsatada ah markay sekada siinayaan shaqaalahooda fuqaradii masaakiinta ah si uunbay niyadoodii qalbigooda ugu jirtaa inay dadkaasi shaqada kordhiyaan waxsoo saarka kordhiyaan amaba se inaanay ka tegine intaasi ay kula joogaan niyada noocaasina waxbay yeelaysaa marka dadka kale ha siiyaan laakiin adigu inaad siiso haddii gaara waxyaabahaas ay ka dhalanayaan wax saxa noqon mayso wallahu aclam
waayahay aada yaad mamaasan yahay sheekh sayidkani waxaynu leeyahay xabaalaha ma lagu dul qori karaa magac ma lagu dul qori karaa afiduna baarak allahu fiik
xabaalaha waa lagu samayn karaa calaamad iyo astaan qofku waa ku samaysan karaa qofkii qabrigaa ku aasnaa uu ku garto waana sidii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku sameeyey qabrigii saxaabigii cuhmaan ibnu madcuun dhagax buu ku calaamadsaday si uu u booqdo dadka kale qaraabadiisa dhintana loogu ag aaso laakiin qadiyadda markaa qoraalka ku saabsan qoraalku horta dee dhismuu u baahan yahi meesha in dhismo laga taagaabay noqonaysaa sabada si qoraal loogu sameeyo ama loox la keeno ama bir la keeno qabrigii lagu dul taago oo qabrigii dee ziyaado waxa weyaan ku noqdo marka qabriga in la dhiso iyo in wax lagu qoro labadabana nahyi baa kusoo arooray waa la diiday waxaana loo diiday saddan lidariica qofka meesha ku aasan in dadka qaarkood ay ghuluwi ku sameeyaan oo xaqi ilaah xaggiisa ay u leexiyaan walow fi lmustaqbali albaciid mustaqbalka fog ba ha noqotee ayaa laga hortegayaa wadadeeda la xidhayaa marka xabaalaa qofkii calaamad doonayaa wax kaloo uu ku garto ku calaamadsadaha ku sameeyo dhismana yaan lagu samaynin waxna yaan lagu qorin ta kale in xabaalaha wax lagu qoraa waa dhaqanka lagu yaqaano gaalada min yahuudin wanasaara markaa dhinacana waxay ka noqonaysaa tashabuhun bihim in iyaga loo ekaaday ama laysu ekeysiiye wallahu aclam
waayahay aad iyo aad u mahadsan yahay sheekh sayidkani waa mid ka mid ah ardayda jaamacadaha la filaya su-aashana soo qoray waxuu leeyahay waxaad ka wadataa sheekh barashada markaasi cilmiga psychology-ga oo cilmi nafsiga ah iyo cilmiga lowga barashadooda ma la baran karaa shareecada islaamka maxay ka qabtaa afiduna baraka allahu fiik
cilmu nafsigu ama psychologyga waxay u yaqaaneen wallahu aclam anu inta aan ka fahamsanay waxaan isleehay waa cilmigii cilmu lfiraasa la odhan jiray cilmu lfiraasana cilmi saxa buu ahaa ahlucilmiguna waa waa baran jireen maanaa firaasada waxaa looga jeedaa wax lagu garto qofka isagoon isagoo aan hadal ama waxba aan lagaaga sheegin tusaale ahaan dabcigiisa oo kale in lagu soo saaro qaabka uu qofkani u abuuran yahay dhaqamadiisa iyo dabaa'icdiisa iyo waxyaabaha noocaasa iyo inuu yahay qof faham badan iyo inuu yahay qof fahamkiisa uu liito qof xifdi badan qof xifdigiisa uu liito imaamu shaafici raximah llahu tacaala baqdaad buu uga yimi cilmigaasi waxa weeyaan cilmu alfiraasa sanca agteeda nin loogu sheegay ayaanu u yimi markii uu kutubtii cilmigaasi ku qoraa qaatay ayaa wuxuu u soo hoyday nin ninkaasi markuu miisaankii cilmulfiraasa saaray wuxuu la muuqday nin la-ima nin guna gob aan ahayn ninkiibaa dabeetana si la yaab le shaafici u maamuusay gurigiisiibuu uga baxay furaashkiisiibuu u dhigay cuntuu usoo diyaariyey cadar buu u keenay gaadiidkii uu watay shaafici awrkii ama hashii uu watay calaf buu ugu dhigay shaafici u yaabay waxaa isu qaba weyda waxaa kutubtan uu sito usoo safray ku qoraniyo iyo ninkani waxaanuu samaynayo waxaan ku hamiyey buui kutubtaa inan guba gebigeeda waa been baan isidhu waxanay wax jira maaha dabeetana markii waaguu bariye shaafici uu doonay inuu socdaalkiisii sii wato ayaa ninkii uu ku yihi waad mahadsan tahay jazaaka allahu khayran si fiican baad ii gashay makaan deganahay xaafadda noocaasaanu deganay maka marka timaado halkaa igu kaale anna dee aan ku abaalgudaya faqaala arajulu acabdu abika ana ma waxaad ii malaynaysaa aabbaha addoonkiisii inaan ahay waar ina xisaabi cuntadaad cuntay intaasoo diinaar bay ahay dirham gogashii aada ku seexatay waa intaa cadarki iyo iibka waa intaa calafkii daabadaada waa intaa subxaan allah markaasaan gartay uhi shaafici yanaa kutubtu waxay sheegaysay wax saxa inuu yihi kutubtayda faxtafadtu bihaa buu ihi marka wixii inahaa ku saabsan ee qofka aan badla gelahayn iyo wax shareecada khilaafsan inuu bartaa ba'si ma laha laakiin qofku isagoo shareecadii ka qatan oo ka haraadan oo waajibaadkii sharcigae saaran iyo furuudulcayaankii isagoon garan ahayn inuu dhaahdo waxaan baranayaa cilmu nafs hada laa yajuus laabudda waa inaad barato cilmiga barashadiisu ay waajiba kugu tahay nebigu ihi alabulcilmi fariidatun calaa kulli muslim marka cilmi kale inaad waktigii iyo meeshii aad ku buuxisaa sax noqon mayso waxa ku saabsan qawaaniinta ama lowga qawaaniintu waa xeerar wax lagu kala xukumayo bani aadam ay sameeyeen qaar ay gaal ay sameeyeen kuwaasaanay u badan yihin iyo qaar dad muslimiin ay sameeyeenba qawaaniintu markaa waa anwaac alqaanuun ida kaana yatacaarad maca shariica fahuwa qaanuun sayi wa muxaram hadduu yahay qaanuun shareecadii ka hor imanaya oo wuxuu fasaxayaa waxay shareecadu mamnuucday xaaraantimaysay ama wuxuu mamnuucayaa oo uu diidayaa waxay shareecadu ogoshahay qaanuun xun weeyo xaaraana qaanuunka noocaasa barashadiisu waxa ay bannaan tahay fii xaalatin waaxid xaalad qura waa hadduu yahay qofku qof shareecadii yaqaana shareecadii caalimko ah qaanuunkanna wuxuu u baranayaa liyarudda calaa ahlihi waliyudhira maa fiihi min albaail dadka sameeyey si uu ugu jawaabo baailka uu xambaarsan yahayna si uu dadka ugu muujiyo hadduuse u baranayo liyaxkuma bihi si uu dadka u kala xukumo ama looyar inuu ku noqdo fahada laa yajuus waa xukm bigayri ma anzla allah waa xukm lagu xukumayo waxaan sharcigii ilahay ahayn ilahayna wuxu uhi in ilxukmu ila lilah sharcigiisa waxaana in wax lagu xukumana jaahiliya ku sheegay afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukma liqowmi yuqinuun qaanuunku haddaanu shareecada ka hor imanahayn oo yuwaafiqu shariica shareecadii waaba waafaqsan yahayba ama laa yukhaalifuha yaanu aayad ama xadiid waafaqsanaane ma khilaafayo ka hor iman maayo fahuwa min jumlati mubaaxaat marka qofkii waa baran karaa isaga qofkii shareecadii bartay ee waajibkii saaraa ee cilmiga sharciga barashadiisa ka saaraa iska guday waa baran karaa maantana waxaynu ogsoonnahay dadka dhigta kuliyadaha iyo jaamacadaha lagu dhigta qawaaniinta dad culimaa maaha haalibuhum mia bilmia aw tiscatun wa tiscuuna bilmia dad shareecadii aqoon ule maaha hadal bashar iyo xeerar bani aadam uu sameeyey ayay afar sannadood barashadiisa la soo jiifayaan oo weliba lacagay ku bixinayaan salaadiina axkaamteedii garan maayaan falaa shaka ana haaulaahi mukhtiuun shay kuma jira inay khaldan yihiin maxay u baranayaan waayo dadka maanta kuliyada noocaasa dhigtee la odhan karo shareecadii bay yaqaaniin oo aqoon ay u leeyihiin iyagoo diinta ilaahay difaacaya baadilkana dadka ka hortaagan waxay u baranayaan waxaa baadilnimadiisa si ay dadka ugu sheegaan maafi inay ku shaqaystaan bay u baranayan walihaada hadhow ama looyar buu ku noqonayaa ama qaadi qawaaniinta iyo xeerarka wax ku xukuma ayuu noqonaya xataa hadduu ka baydhbaydho u dhahdo anigu qawaaniintaa waan waan ka baydhbaydhaya qaadi jaahila buu noqonaya ile shareecadii aqoon uma lehe nabiguna wuxu uhi alqudaatu halaa garsoorayaashu waa saddex qaadin fi ljanna waqaadiyaani fi nnaar mid baa jannada gelaya wahuwa aladii carafa alxaqa calima alxaqa waxakama bihi xaqii buu garanayaa xaqiina wuu xukunkiisi uu waafajiyo ku xukumo labada naarta ku jiraana waa jaahil jahligiisa ku xukumaaya iyo caalim cilmigiisii khilaafaya wax cilmigii khilaafsan waxa weyaan ku xukumaaya qofku inuu isagoo shareecadii aqoon u lahayn inuu garsooro noqdo laa yajuusu lahu sida xadiidkan uu tilmaamayo mid bannaan maaha haddii uu taa ku darsado inuu qawaaniin iyo xeer wax ku kala xukumayana de wuxuu isku darsaday jahl iyo mukhaalafa ayuu isku darsaday marka arrin halisa weeye dadka markaa qudaada ah ee maanta qudaad ku magacaabani waa inay dalabatu cilmi noqdaan oo shareecada ay bartaan shareecadana waa inay dadka ku kala saaraan oo ay ku kala xukumaan wallahu aclam
waayahay aada iyo aad umaadsanyi sheekhu waktigeena ka faaidaysanna sheekh masaailkani waxa uu leeyahay waxaa gurigeyga yaalay taangi baa yaalay buu ihi isla markaasi taangigaasi taangi ay biyo ka buuxeen buu ahaa buui dabeetana taangigii biyohiyo ku jira ayaa mid kamid a carruurteeda ayaa waxau soo qaaday jeeg cashar ku jiro dabeetana jeegii ayuu taangigii laqsiiyey ama uu ku shubay markaasi taangigii dabeetana taangigii gebigiisibada wada cashar buu isku bedelay sidaanu aaminsanahay buui waxaanuna doonayna inaanu isticmaalno biyihii oonu isticmaalno inaanu markaasi suuradii ku galno inaanu ku maydhanno inaanu wax ku karsanno suurtagal manoo tahay inaan biyahaas isticmaalno afiiduna baarak allahu fiik
ayib biyaha markaa qur-aan lagu tufay ama qur-aan inta lagu qoray looxoo kale dabeetana khadkii la maydhay ee lagu shubay biyaha noocaasa ahlucilmigu raxmat ullaahi calayhim xurum ay u yeeli jireen ibnu muflix kitaabkiisa la dha alaadaab sharciya wuxuu ku sheego imaamu axmed iyo aimo kaleba markaa uu ka xikaayooday in biyaha la ilaalin jiray oo sidii dee qur-aan oo kale loola dhaqmi jiray waana mid dadkeennu ay samayn jireen berigi hore waan isweydiin jiro dadku xagay ka keeneen casharkan meel laga soo laalaadinay xataa dhulka in la dhigo aanay u ogolayn iyo qofku hadduu ku maydhanayo inuu suuli iyo meelahaasi uu la galo ilaa aan arkay iyagoo aimadu raxmatullaahi calayhim ee ka hadlayo qur-aanka markaa lagu tufay lama odhan karo biyaha laftoodu waa qur-aan laakiin arinta noocaasa waxaa kaliftay mubaalaga fii tacdiimi kalaam ilahi subxana wa tacaala xeeldheerasho ay ku xeeldheeraanayeen weyneynta hadalka ilaahi subxana wa tacaala markaa biyahaasi casharka ah biyaha casharka ah waxbaa lagu karsan karaa waa la cabi karaa meelaha mumtahanka waa in laga ilaaliyo qofku inuu waa ku maydhan karaa laakiin inuu suuliyo kale uu ku maydho deetana suuli ay ku dhacaan ama meel najaasa waa in laga ilaaliyo wallahu aclam
waayahay aada iyo aad umaadsanyi sheekhu kollay waktiga intaa inagaga eh ilaahay subxaana wa tacala waxaynu uga baryaynaa sheekh alfaatil sheekh cabdillahi xasan xaashi berberaawi inuu ilaahay subxana wa tacaala oo u dheereeyo cilmiga oo camalka noo wanaajiyo ilaahayna subxaana wa tacaala ajariya xasanada ka siiyo waqtigiisa oo inoo horay dadka kasoo qayb galay ee markaa barnaamijka su-aalaha ah meelaha kala fog ka yimid iyagana ilaahay subxana wataala sacyiga ogaasiye iyo socodka ogaasiye ilahay misaan xasanaad ugu daro aad iyo aad baad umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh
إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته